Ardayda dhageysta cusub waxay la soo talinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
deegaanka awdin ee gobolka baaya wayba ku jartay maalol ciidan daran taasoo yeeta udurka shumbiyoodka oo dabtariyo deraslihiidun isad ogofyonka dhimadeen kontamayna ilaayo atiyo kili'il darin deegaanka awdiinle ee gobolka baaye guddoomiyaha deegaanka awdiinle cabdulaahi maxamed umar iyo weliba usukuqayle dhaamay xaaladda udurka shumbiyoodka ee ku jarta deegaanka awdiinle ee gobolka baaye bismillah dhibaato aad iyo aad fara badan labaatan afarta saacatan ha dhaafay waybua dhamasho shaleedii leexdan iyo saddex qofood konton qofood ama laabto jiifta garaawa isla geeka gudaasha isla geeka gud isla tumi lamada saacata ataa dhaafnay gudaashoosa awdin magaalada dartee sagaal qofood laga dhimatay marka banaanka sida manaraaj nawaaxiga magaalada nawaaxisha tuulooyinka tuulooyin awshina kaayow goofmaaday irinta meelo sida badanoo shan dolana jiraan oo meelaay oo tuulooyinka oo shan dolana jiraan maalintiiba afar iyo shanta munkadhamada ayda jiraan marka niyo goob caafimaad oo xarun oo meelaay tiim heelin labaatan farsa heelin aafaa dalaawda marna xarun meelaay wayninka daran dadkii oo meelaay banaanka unaaqbaani laalroori oo baabuurkii una shidaalka shino karayno manaa meelwalgashada una unroorna haddii una qaadna meel una sheenano jiifyaana oo oo guune male xaafidalayna bede kanininka daran warta taasu ugu dambeyntii guddoomiyaha wayba uuse baaqandiray dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo dowladda dhaaheedo inti guuma deg dega iyo hala deeran yeeri dowladda koonfur galbeed iyo heedaha samfoolka iyo dowladda dhaaba ini umutambabo haysa meelahays lanwalba nkao langurmudo lanwalba meelahay waa jilbi saarnaay iliis goob caafimaad mahayna daawo mahayna diiba maamulka degmada baydhaba ee gobolka way ku codsudaane sadaqsa ini gurmud degdega un unkulaan laga qooslaan deegaanka awdiinle way beetaa meel isbitaal yaan lahayna waa inak yaalan farmiishooyin oo lankuhaan daawo ka filan waa in udurka shiwambiyoodka oo saararidaha maalinba maalinba ku dambaysa dad badan iyo oonan qaarjoyoon dhimid hayaan udurka shiwambiyoodka